magaalada baydhabo lakadaa furay shir ka saabsan aa ilaaliya ka bulshada koonfur galbeed kaasoo uu sufuriyay wasiirka wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada koonfur galbeed cabdiqaadir umar cabdulaahi baasto shirkii waliba ku qeybgalay shaqaalaha wasaaradaha shaqadii arrimaha bulshada qorsheynta haweenka caafimaadka olbarashada dhalinyarada shaqaalaha degmada baydhabo iyo hay-adaha ku shaqeeya u ilaaliyowka bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada koonfur galbeed mudane maxamed aadan suufi ayaa ku hadalay ujeedka shirkan iyo muhiimadu sileya sidasun ku warqabtaan dowladda soomaaliya ma jira barnaamij oo qaran oo social protection ah sida baxnaan oo kale oo guud ahaan soomaaliya lama boqol iyo dhowr kun oo qof ku faa'iidaasi koonfur galbeedna labaatan iyo lix kun oo qof oo sida degminka weejid iyo xudur shan sane hadareere hadda gabagabow mayla rajeeya intii la dibling cusboonaysiiyo iyo may jaray barnaamij oo ayax naftirshay ka saabsan oo social protectionkaas baxnaan hoos koreey suuna tuma ilama degmo oo koonfur galbeed ku dhammaaday qaybta islamaad la rajeeyahay suuna afgoy ku socday oo andhadhow barnaamijkan c s b-ga oo hadda diinsoor ku socdo iyo saas hato barnaamijkan c s b-ga may bilaabay marka hore laka tijaabiyey baydhabo oo hay-adda seertajeedranka bilaabtay muddo hal sana dareeray kanna hadda mayb waa unisef iyo n r c dinsooreh yaa ku faa'iidahayaan markuu kamaykugu gadiisanya bilaanta ciyaalka nuujaas oo kale intii laka dhiirigeliyo xarumo oo seedaan may leerahay caafimaadka m c hda iyo seedaan yaa linku talagalay kan afgoyna saas haata wahay insha allah may rajeeyana mustaqbalka intii oo degmooyinka koonfur galbeed degmooyin kale laha ka kordhiyey barnaamij eed eed muhiim awheedo oon kula shaqeeyaan eedan ka mahadsanyiin walaaga kale oo ka saabsan technical working groupkan agaasima unisa sheegay muhiimadda maybua hay-ad haddii leey haddii dowlad leey muhiimadda halmeelanin isla wada jeeda intii bulshadeen reer koonfur galbeed baahan un caawina wale un kagobada un antara korna antarna intaaso wasiirka wasaaradda shaqadii oo arrimaha bulshada koonfur galbeed mudane cabdulqaadir cumar cabdulaahi baasto iyo gabagabadii kala dardaarimi shaqaalaha ku qeybgalay shirkan ini muhiimad gaarayo siyaan ah arrimaha horumaryowka ilaaliyowka bulshada koleyba idinkaa discussion ka samayn doon laakiin waxaan social protectionka la yidhaahda ama activityada caalamka hadda la sameynaa ama wax laga hadlaya wax ugu muhiimsan waay annaga hadda marka wasaaradda lebarka ayada waa wasaaradda labaad wadanka ugu weyn waay laakiin hadda markii la fiirsho haddana waxaa leeyahay wasaaradaha hoose waay adduunka sports hadday noqoto hadday shaqaale noqoto hadday migration noqoto ayada hoos imaa jirin waayay dambe waxoogaa musibbaa wax loo kala qaadqaaday dowladihii isbabedelay marka waxaan kaloo rabaa inaan si gaara ugu mahad celsho tiimka ayagana ka socda wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada oo saakay ayagana usoo dhalmada howshaan qurux badan soo qabqaadiyay iyo hay-adihii qayb ka ahaay ee nagala soo qaybgalay hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan qorshaynaynaa oo aan rabnaa in saddexda biloodba mar la qabto wasaaradaha xubnaha ka ah wasaaradaha ayagana qayb ka ah social protectionka sidii kor loogu qaadi lahay adduunyada hadda haddaa aragteen waxaa laga guurayaa qaxooti developmentia loo socdaa marka development waxaa ku hoos jiro waxaan la yidhaha social protection marka meesha loo socdo hadda waay euda markaad tagtid ama dooraysa markaa aragtid su-aalaha aadka la isku weydiiyo waxaa waxaa la war dadkan soddon sana haynay weli meeshay taagan tahay see loo dhaqaajin karaa marka dhaqaajin marka la yidhaahdo wasaaradda balaninga iyo wasaaradda lebarka in layska kaashado sidii waxa loo samayn lahaa marka qorshooyin badanoo oo idinka aad ka soo shaqayn doontiinna aan rabnaa inaan horta la sameeyo